Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in tiro dad ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen duqeyn ay geysatay diyaarad dooraan ah oo ka dhacday deegaan ka tirsan gobolkaas. duqeynta oo ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo loo badinayo inay leedahay dowladda Maraykanka ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhacday deegaanka Sixno oo ka tirsan degmada Qandala ee gobolka Bari. Qoys reer baadiye ah ayay beegsadeen diyaaradaha shisheeye waxaana ay dil iyo dhaawac u geysteen haween iyo carruur ka mid ahaa qoyska la beegsaday. inta la xaqiijiyey laba dumar ah ayaa ku dhimatay duqeynta diyaaradeed ee ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka bari halka ay ku dhaawameen kow iyo toban kale oo ay caruur ku jiraan qoyska oo degan mandiqad baadiye ah oo aan magaalo u dhoweyn ayaa waxaa lasoo werinayaa in dadka dhaawacmay ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah oo aysan weli helin diyaaradaha shisheeye ayaa marar badan waxa ay sidan oo kale duqeymo uga fuliyeen qaybo ka mid ah dalka soomaaliya si gaar ah koonfurta dalka kuwaas oo ay ku laayeen dad rayid ah